Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada masjidka Xaaji Lameer ee waaxda Wajeer. Wadadan ayaa laga dhigayaa mid interloog ah maadaama ay hadda gaadiidka dhib ku qabaan. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Faarax Cadaani Maxamed ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay dhismaha wadooyinka.
maanta waxaan dhagax dhigaynaa waddo waaxda wajeer een, degmada kaaraan horena ku- wadoodhi kale aanu dhagax dhignay insha allahu haddana waxaan rajaynaynaa inay sidaas ku socoto waddadan wax badanee faa'iido u tahay agaasimaha ka dhawaajiyey een, dadka een, waddadan een, xaafadaha deganoo waddadan hormarayso waxaa laga rabaa inay ka qayb qaataan inay bulaacadaha iyo boosaneerada iyo dhammaan sidii waddada ku qurxoonaan lahayd ay ka qayb qaataan xaafadahan waxaan iskugu xidhi doonaa isteedaan iskugu xidhi doonaa kaaraan waa waa guryaha meesha ugu dhismaha qurxoon laba jidle waa guryeeda waxay iskugu xidhan yihiin looto looto laba laba boos iyo looto afar boos ay iskugu xidhan yihiin laba jidle waa dhammaan waddada horey ka maray waddan dhinacay ka maraysaa waa magaalada degmooyinka gobolka banaadir dhismaha ugu qurxoon waay kaaraan guri laba jidle waa fahmi kartaa oo laba dhinac wadda ka marayso lama heli karo Een, waddada haddee toos tahay iyo haddee jiif tahay haddii interlog la saaro dadka shacabka waxaa la rabaa inuu leerka shidnaado in kamera ay ku xirnaato in bulaacadihii iyo wasaqda biyaha ay bannaanka in imaan Een, nolosha kaliya aan u baahannaha intaa waay kuma jiri karno waxaan hore ugu noolayno kuma noolaa karno kaaraan waxaan rabnaa nolol cusub inay u gudubtaa insha allah waan u gudbaynaa markaan interloga dhammaynana qorshe waxaa noo degsan in aan u samayno boqol boqol guri iskugu xirno kadibna aan u samayno madani Qaar ka mid ah bulshada degmada Kaaraan ayaa soo dhoweeyey dhismaha wadadan.
bulshadu maga waxay u baahneed oo dhan kaarana waa waa ku horumartay ammaanteeda waxaan siinaynaa dadka maamulka hadda gacanta noogu haya oo ugu horeeyo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaan leenahay waa mahadsantahay cadaani waxaa la sheegay maanta dhagaxdhigan anta rooga oo waddadan tii tumay afaraad waaye mase waa tii tumay shanaad marka haddiiba aan mahas gaarinay oon antarloog inta dhiganno banooniga inta la dhigayo dildiloomayo geeska kale tegaayo xaa u hela degmada horta wax u hela ma jiraan horumarka dhammood la sheegaana waa in la helaa waddo la maro waa in la helaa wax biyo la cabo waa in la helaa waxbarasho waa in la helaa amni yacni walax kale ma jiraan maanta waxaan noo dhan intii aan noo dhan waxaan hadda meel fiican ka baraynaa xaggii dib u dhiska oo degmada kaaraan degmooyin nala qabaa waa jiraan laakiin filmaayo inay inta hadda wax bilaabeen ay intaa gaarsiisan yihiin ma hubo laakiin degmooyin nala qabaan ku arkay bartoor waa jiraan laakiin kaaraan may hadda marayso meel lagu faano waaye ammaanteeda iyo sharafteedana waxaan siinaynaa dadka maamulka gacanta ku hayo ugu horeeyo guddoomiye cadaani degmada kaaraanna hadda ma ogtahay waa waa degmadayni waa in la qurxiyaa la rabaa guri kasta iridiisa in maaragtay ay bilicda magaalada ay qurxanaataa la rabaa gurya dheerdheera bilaawda awal waxaa gurya oo oo oo billah oo oo halii nirig la dhihi jiray waa laga gudbay waxaa loo gudbay guri mataqaanaa toban dabaqa labaatan dabaqaa loo gudbay degmada kaaraan waxaan rabnaa in maaragtay ay guntaga dhiisha isaga dhigto guryihii waa la dhisowhayaa waxba guri hadda kabacdi guri fillaha nin dhisi karaahu ma jiro guri la dhisaayo waa inuu noqdaa guri dabaqa waa inuu noqdaa adduunyadaas sidaasa isbeddel badaa dhacay Si kastaba, wadada masjidka Xaaji Lameer ee waaxda Wajeer ayaa noqonaysa tii afar iyo tobanaad ee laga dhiso degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.